waxaan u baaqi lahaa madaxda hadday moodaya in roob inuu dhacay roob ma dhicin dhibka sidii baa loogu jiraa waad maqlaysaen dhaar cabashida ka yeeraysay meesha layidhaha madoogash run waaya hadalkaa roob ma dhicin dadka abaarti buu ku jiraa dadkana isku tabar ma aha dad baa xoolaha la soo carari karaa ama wiil ha u shaqeeyo ama asagaba bicmushtar ha ahaado dad ayaa masaakiin ahoo hali yaraay u haystay oo barbaxan gelley uu soo siinaya meel uu soo gaarsiiya aana lahayn marka waxaanu baaqihayaa madaxda gaarisa county sida embiyaasha embiyaasha gaarisa lixda embi haddii aad la hadasho waxay ku leeyihiin dowladda countyda ayaa ku shaqa leh annaga wax cussi oo naga saaran ma laha haddii dowladda countida loo qaylay loo qaylay wax ay qaban waysay waxaa la rabay inay ayaga wax ka qabtaan waxaan leeyahay embiyaasha gaaris lixda embi ee gaaris laga soo doortay arrintaa way ku ceebaysan yihiin oo sababta ah waa meeshii laga soo doortay waa meeshii dadkooda uu joogay waxaa dhumahayaan waa dadkooda hal mar inay intay isqaamaan biyo ama raashin dadka inay siiyaan waa lagala yahay kolkii aad weydiso oo aad la hadasho waxay ku leeyihiin dowladda koontida ku shaqaleh maxay u leeyihiin koontida ku shaqaleh ayaga waa mas-uuliin waa la soo doortay inta koontida laga soo doortaa laga soo doortay hadday dadkii dhex socdaanoo ay leeyihiin kuuraan rabnaa maxay dadkooda u ceyminaynin maxay dadkooda oola hadlaynin meesha kenya laga maamulo oo daqriga kenya laga maamulo ayay noo fadhiyaan maxayna adduunka u gaarsiinaynin abaarta maanta gaarisa kownta ka jiro xoolo ma ahee dadka dhammaan hayaan maxayna mar ooga hadlaynin may dadka wax u qabtaan oo nin walba wuxuu awoodo ay qabtaan wallaahi culummada hadda yaa ma aragtay inta waqti hadda yaa ordahayeen oo wax soo bibixinahayeen oo ma aragtay dadweynaha dhex socdeen waxaasna hadda waxay qabanayso ma laha culummada waad og tahay dadka oo bicmushtarka eh ama culummada kolkaan ku dhaho waa dad iska tabar yar wax la araruuriye ayay qaadaan waxa ay qaadaanna wax hadda oo dad wax ugu filan oo dad wax u taraayo ma aha runtii marka waxaa aad u fiicnayd in oo dowladda ayna shaqo qabato ama midda kownta ama embiyaasha inay dadkooda intay dhexkacaan waxaa aad u ficnayd ay dadka ay wax la qabtaan hadda xoolo hadalkood maba jiraba dadkii baa khatar ku jira oo dhammaan haya sanad iyo bar ayay abaarta socotaa hal nin oo mas-uul ah oo intuu meesha istaago ama meesha laga soo doortay ama tuulada ku xigto intuu tago hataa dadkii maxaa inii daran maxaan inii qabtaa dhahaya oo m b e lama hayo koontidaa ku shaqaday ku leeyihiin marka horta dhibka jiro ee u weyn ee gaarisa koonta maanta dadkooda ay dadkii gaarisa koonta ay la dheelaadhici hayaan ee dhibkaa waay marka waxaan ugu baaqi fadhiga kakaca embiyaasha oo gaarisa kownta lixda m b waxaan u sheegahayaa lixda meele laga soo doortay nin meel kasta dhibkeeda ayaa saamaysay war fadhiga kakaca oo dadkiina u hadla oo dadkiina dowladda qayle u geeya oo dadka wax u qabta xoole ma ahee dadkii baa dhammaanaya